hoosudhaca shilinka walaac badan ayaan ka qabnaa haddaan nahay ganacsatada nairobi wadanka sababtoo ah waad ogtahay doolarkan hadduu maarata uu sii xoogeysto oo shilinkana qiimaha uu sii beelo badaacadii iyo wax walbo qiimihii yacnaha isbeddela ku imaanaya waad ogtahay alaabaha badankoodan waxaa lagu soo iibsadaa doolar waxa waaye alaabtii qiimihii ay kugu joogtay haddii doolarku maarata sii xoogeysto oo shilinkanu sii dhaco wixii aad wax ku iibinku iibin jirtid kuma iibin kartid badaacadii waxaad soo iibsan jirtayna haddana ma keeni kartid ilan kastankii iyo dadkii maarata kaleentigaaga ma gadan karaan qiimihii isbeddelkii waxaa ka imaanaya dhaqaale xumo guud ahaan sababtoo dadkii wax iibsan wax badan iibsan jira wax badan ma iibsan karaan oo shilinkii baa qiimo sii beelay wixii alaabaad soo iibsan jirtay oo badnaa oo mase wixii aad wareejin jirtay oo ganacsigii waa sii yaraanaya waxaad ogtahay maarata shidaalka hadda waxaad ogtahay hadda in lagu daray isbuuca beryahan hadda lagu daray batroolka lagu daray toddoba shilin ku dhowaad diiselka lagu daray lix shilin waxyaalahaas dhan isbahaystay marka guud ahaan waxay u keenaysaa ganacsiga in maarata oo hoos u dhacu ku imaado
maxaa loo aaneynayaa lacagtii shilinka kenya inay aad hoos ugu dhacdo oo doolarkan uu kaco waxaa loo aaneynaya kulley dabcan waxaan isleeyahay maogta shilinka waddanka waxa waxbaa lagu qiimeeyaa inuu maarata wax dibad geeyo oo doolar uu keensado marka haddii baahida doolarka ay badato wadankaba doolar uusan soo gelinaynin wadanka mar walbaba isaga baahi doolar uu qabo doolarkii yaraa ayaa lagu hartamaya oo mar kasta ma haysaa haa intaana ma haysaa cerkuu sii aadaya oo doolarkiibaa waxuu noqday cariiri galay sababtoo ah haddii wadanka uu wax iibgeyn lahaa doolar uu isaga soo gashan lahaa doolarkaasu wadanka qofkii u baahan uu siin lahaa qiimahana waa stable u ahaan lahaa waad ogtahay bilooyinkan aan soo dhaafnayba doolarka waa maarata waa sii xoogeysana shilinkii qiimaha sii belaa hadda waxaan dhihi karaa qofkii maarata waxa lagu iibsan jiray bilooyin hadda lasoo dhaafay boqol shilin hadda boqol iyo konton boqol iyo lixdan shilin ay ku dhowdahay marka shilinka waxaan dhihi karnaa wuxuu qiis wuxuu qiimabay boqolkiiba lixdan amse boqolkiiba konton mise lixdan ku dhowaad camal ayuu sii qiimi balay marka taas waxay ku keenaysaa guud ahaan annaga walacay ay nagu muujinaysa waxaa waye ganacsiga wax iibsidka isku socodka wixii dalabkii dadkan wax iibsan karin marka waxaan isleenahay nolosha iyo maarata ganacsiga iyo maarata dhaqdhaqaaqa waa sii yaraanaya wax walbana qiimo haddii doolarka shidaalka wax lagu daro waxaana u sababa doolarka oo sii qiimo sii xoogeysanaya shilinka oo sii qiimo beelaya wax walbana qiimaha waa la kordhinaya qofkii maarata transportation ku jiray wixii qiimiyaha ku kordhaya qofkii maarata ku jiray inuu shidaalka ilan shidaalka wax walbaba isagaa isagaa center u ah lafadhawar u ah kenya qiimaha doolarku waxa uu marayaa aad buu u qaaliyoobay meel uusan weligii gaarin ayuu gaaray lacagtii kenya shillinkana hoos bay u dhacday boqolkii doolar waxa uu marayaa shan iyo toban kun iyo weliba xoogaa oo lacagta kenya shilling ah marka ma muuqataa rajo dowladdu ay wax uga qabanayso arrintan rajo annaga dowladda waxaan mar walba rajaynaya inay wax ka qabato sababtoo ah haddii ay sidaa ku socoto wax walba vaaligii oo horey aad wax ugu iibsatay vaaligii waa sii qiimvaalbeelaysa mise qiimihii hoos u sii dhacayaa waxaa dhaqaale burbur oo dhaqaale ayaa imaan kara wax kastaa imaan kara marka dowladda nin kasta haddana waxaad arkaysaa cabsida jirta awgeed nin kasta inuu wixiisa doolar ku iibsado mise doolar ku dhigto wixii keedsanaya doolar ku keedsado marka taas waxay keenaya haddana baahi doolareed inay ka sii badato maxeerka maanta ay taagantahay taasna waa ganacsiga walaac badan walaacaas nafteeda ganacsi ahaan uma fiicano nin kasta doolar maan shilinka waa sii dhimanaya doolar doolar haddii la yidhahdo marka baahi doolar waa intii hore waa kasii badanaysaa marka waxaan qabaa dowladda inay fadhiisato ay wadanka maarata jihayso doolarkan wax ka qabato waxay ka qaban lahay annagan raje waxaan ka qabnaa inay wax ka qabato sababtoo ah dowladda unbaa wax ka qaban karto maana shacab iyo ganacsata khaasa wax kama qaban karto waayo marka ganacsatada islihii ka waran iyo arrintan sidee ganacsigiina u saamaysay annaga waxay noo saamaysay ganacsiga waa saan hore u sheegay ganacsiga guud ahaan hadduu doolar mar walba sii kaco tusaale ahaan shayga aad maanta beecaad maanta iskaga iibisay biri beec aad ku iibinaysaa inaad ku soo iibsataa laga yaaba marka waxaad leedahay haddii aan maanta iibiyo birina doolarkii haddana sii kaco ganacsi maaha nin kasta wuxuu leeyahy badaacadan ma gadaayo sababtoo ah haddaan iibiyo biri haddana qiimihii waa kusii kordha doolarkia sii qiimo beele mase hadduu gadana wax yarow gadaya kii kaa iibsan jira wax badan kaa iibsan jira ma iibsan karo sababtoo ah qiimihii baa la kordhiyey marka ganacsiga lagu sheega waa wareega maarata qofka jainkaas oo kan wax ka macaashay kaas wax ka macaashay isku maarata isku dhiibkaasa wax lagu helaa laakiin nin kasta hadduu taxadir muujiyo oo doolarkii uu hoos usii soco kor usii kaco shilinkina hoos usii dhaco nin kasta wuxuu isleeyahay ganacsigan suu ku socdaa ganacsigan maxrimi doonaa maxaa la dhihi karaa walaacaas badan ayaa ka jira ganacsatada marka waxaa is leeyahay arrintan hadday kusii socoto oo muddo dheer ay dowladdu wax ka qaban weysa culeys badan ayaa ganacsiga ku imaanaya annaga ka isli ahaan waxaan la qabnaa wixii waddanku ka jiraan la qabnaa laakiin waxaan leenahay dowladda inay wax ka qabato si deg dega wax ugu qabato ayaan ka rajaynaynaa